William Ruto oo ka hadlay munaasabad diineed oo ka dhacday ismaamulka Bungama ayaa wuxuu ugu baaqay siyaasiyiinta dalka Kenya inaysan ku dhiirigelin dhalinyarada dalkaas dhigitaanka banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda Nairobi. Wuxuu ku baaqay Ruto in halkii dhalinyarada lagu baraarujin lahaa qalalaasaha iyo inay shaqooyinka ka tagaan ay habboon tahay in lagu dhiirigeliyo inay shaqaystaan maadaama buu yidhi ay yihiin hoggaanka mustaqbalka dalka. In lagula taliyo dhalinyarada inay qalalaaso sameeyaan wuxuu madaxweynaha dalka Kenya Ruto ku tilmaamay mid aan xalin karin dhibaatooyinka jira balse taas cagsigeeda ay ka qayb qaadanayso in ay mashaakilka sii bataan dalkana uu wajaho xaalado halis ah. Dhalinyaradu waxay naga mudan yihiin wax badan oo wanaagsan uma baahna qalalaaso iyo in dagaal ay kala hortagaan ciidanka waxayna u baahan yihiin fursado shaqo in loo abuuro ayuu yidhi madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Hadalkan uu madaxweynaha dalka Kenya ka jeediyey kulanka ka dhacay ismaamulka Bungama ayaa ku soo aadaya xili waayadii u dambeysay dalka Kenya ay ka socdeen qulqulatooyin siyaasadeed iyo banaanbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dadka Kenyaanka ah. Arrintaas oo ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin mucaaradsan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto.